بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أولا waxaan u mahad celinayaa allah subxaanahu wa tacaala na siiyey guulahan isdaba joogga ah oo naga guuleeya cadowga diinta maantana na soo kor joojiyey baktigii iyo meydkii nimankii la dhihi jiray eritaryaanka ahay ee murtadiinta ahaa nimankan maanta meeshaan yaalyaallood u jeedo daaru nacmo dhexdeedasaan u dhooban iyagoo aan meeshaan imaan oo waddada ku soo jira ayaan u dignay waxaan u sheegnay haddii ay rabaan nabad inay ilaahay kitaabkiisa ka leexdaan gurigoodana kala aadaan ninka xoog lagu haysan inuu noo yimaado iyagoo nool oo khiyaar leh maanta waa kuwan meeshaan dhooban horteenna wax anshaan uga digayaa ku dhacay annagu hadda ilaahay wuxuu leeyahay waman kafara falaa yaxzunka kufru annagu u murugoomayna nin gaaloobayo ilaahay u dilay hubkii aan shalay waa idin lacagaynaa isagoo beekaa'im yale isagoo aakayaalle waa kuwaan qoryahan gadgadudana hadda qoryihiina gacantooday ka baxeen naftoodina gacantay ka dhacday sunta khasaare aada u weyn ayaa ilaahay ku gaarsiiyey sida muuqataba hadda waa kuwana miidkood haddaan kor taagannahay waxay isugu jiraan kuwa munaafiqiin ah ayoo meeshan joogi jiray oo macawislii la baxay iyo ciyaalkii murtadiinta eritrea laga keenay oo dhihi jiray annaga waa nala qasbaa waa nala xoogaa haddii la xoogaaya yaa meeshan ku hayay hadda waa kuwan yaa qoryaha usoo dhiibay maxay usoo dagaaltageen maxay meesha u yimaadeen marka dagaalkaas haziima weyna ilaahay ku gaarsiiyey hogaamiyihii waa kan meeshan yaala ninkan dheero meeshan yaalla oo bastooridda laga qaaday ninkan weye ninka sarkaalka ciidanka watay isagaana u hordhintay markiiba ninkaas waa ninka magaalada ku garaacaya dadka shacabka ahay ee daarunicmo ninka malaafiicda ku garaaca waaye waa ninka hoobiya iyadoon meeshaba aysan mujaahidiintu jooganay ka fog yihiin dadka shacabkaas u qaxiyo u qaybshay hoobiye waa ninka yiri qof kasta oon arko shabaab waaye waa dilaya dadka shacabka ahay waa ninka hadaday ummadda waa ninka ay ummaddu ka sheegatay oo afartan habeenuu meesha joogay dadku ay maaragtay habeen iyo galabna soo wacayeen ninkaas cadowga ilaahay qabto wey dadka deegaankaaguna waa ka raaxaysan doonaan insha allahu tabaaraka wa tacaala maleeshiyaadka murtadiinta waxaan leeyahay waxa maanta meeshan ka dhacay ma ogtahay buraashad yaroo dhanna oo kuusan iyo qora aakee ah oo lasoo qaatay koba iyo kowii eritrea caagga ahay ee buuraha lagu fuuli jira in howdka dadan ka bixina dhulkan la yidhahdo waxa idiin suuragelaya maaha sideedana waxaa la yidhi ashoodu ma aragta layidhi iyada oon maaragtay cirka la tusan la gowlaca waxba ma arkaan dadkan hadda cirka wada dayaaya cirku waa alleh ay ku caasiyanaa jira aakhiro waxba ugama horeeyaan adduunkana dhibaatadanay marayaan waxaan leeyahay wixii ka dhacay galcad wixii ka dhacay hiilagaab wixii ka dhacay xawaadley wixii ka dhacay ceelbacad waxa hadda na hor yaalla oo ah daaru nicmo darsigay ku filan yihiin qofkii aan darsigaas ka faa'iidaysanna waa qof raba in ou bannaankan ay ku le'daan oo ay meeshan mukuyaaluhu ku cunaan oo looga kala xararo marka waxaan leeyahay caqliyaasha annagu waxaan rabnaa in diinta aad la diriiraysiin aad akhrisatiin ood ku naqatiin ilaahay aad u noqotiin dad muslimiin aha idin dhalay adinka unbaa gaaloobay waxna ku soo saari mayseen war laba boqoloo doolar waxa nimankan meeshan yaaliyaan laba boqoloo doolar maxay u gashaa ma laba boqoloo doollara qof bini aadan waxa u dhintale mabda'a loo dhintaa caqiida khitaaliya la rabaa maxaad u dhimanaysaa marka sideedaba waxaan leeyahay waxba ku keeni maysaane ha ku dhimanina meesha hadda ay hadda nimankaanu meesha ay yaaliin waxaa uga daran meesha masiirkooda iyo naftoodu jiraan naar jahannamay jiraan wa bi'sa almasiir ilaahay wuxuu leeyahay mujaahidiinta wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwan min almujrimiin wakafaa birabbika haadiya wanasiira waxaad ogaatiin maanta inaad jidka nabi maxamed haysiin aayaddaasaa idiin sheegaysa likulli nabiyin caduwan min almujrimiin haaulaa'i hum almujrimuun kuwaan waa mujrimiinti cadowna uma naqdaan nimaan mujrim ahayn nabi iyo inta raacsan iyo inta diin ilaahay abaabulaysa nimaan mujrim ahayn caduwan min almujrimiina ka mid a xasan gurguurte kaafirka ilaahay diinkiisa beeniyey miyaan gaal ahayn ma maraykan ayaan mujrim ahayn diyaalla idanka leeyahay kenya miyaan mujrim ahayn ma eritreyaanka ilmahan saanka soo dhigayaan mujrim ahayn ma waxaysan ahayn waxa naga soo horjeeda mujrimiin annaguna miyaanaan ahayn dadkii wixii nabi lagu haysan jiray miyaad nala ku haysan maanta waa calaamad muuqata jihaadka aan wadnaahu inuu yahay kii nabi maxamed oo wadi jiray sababta oo ah cidda lil nagu ah ayaad ka garan kartaa wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwan min almujrimiin ilaahay muxuu leeyahay marka wakafaa birabbika haadiyan wa nasiira labada sheegan rabna maxay tahay al- inay ummadda inay hanuunto oo adduunka oo dhan ilaahay kitaabkiisa la qaato ilaahay yaa yidhi anaa ku filan wa nasiiran waxaan rabnaa in ciddi diidda hanuun inaan dilnaan rabnaa ilaahay yaa ku filan haadiyan wa nasiira waa ka noo gargaaraya waxaanu ragay ahaayeen meeshan yaaryaal qoryay wateen korkooda diyaaradu wareegeysay hadda inta meeshan taalla inta kale ay qaateen diyaarada laga qaadi waaye oo weerdiisanaysa maraykana waxaa weeye marka mujaahidiinta waxaan leeyahay ilaahay hayna ka aqbalo camalka aad gasheen gaaladaana inaad leysiin ilaahay ugu dhowaada fadribuu fowqa alacnaaqa wadribuu minhum kulla banaan ilaahayna wuxuu idinka ballan qaaday dad mujrimiintaas la diranaysiin inuu idiin gargaaro asagaana ku filan united nationka iyo maraykan iyo doofaar iyo gaal iyo murtad iyo munaafiq soo muslim sheegta iyo midna ogama baahnin ilaahay baa nagu filan marka waxaan leeyahay ha la dadaalo gaaladana ha la cirib tiro ninkii ilaahay kitaabkiisa diida sidaan ha loo waro baaraka allahu fiikum wabillahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu